guud ahaan weliba toddobaadyaddan hiiraan goobooyinka u walbarashada ka yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxay la dhawaanyeeda wasaaradda walbarashada idaayanay tacliinta sare ee federaalka ee ka dhawaaqday in labaatiyoonay toddobada ballan iyo jaradoonay imtixaanaadka fasalka tumiyoonay lamaad meelo fasalka siidaad ee dugsiga dhexe iyo anfadheeda doonan imtixaanka labaatanka ballan kaasoo maalmo kooban oo shileedii ay ku hirsinyeen qaar kumid ee macalimiinta iyoonay maamuleyaalka iskuulada magaalada beledweyne iyosi wadajira wasaaradda walbarashada hidaha iyoonay tacliinta sare federaalka iyoonay tan maamul goboleedka hiirshabeelleba kuwada codsadan iniyo gadaalan dhika imtixaanka sana dugsiyeedkan
sidoo kale waxaa jirtay in imtixaanadii fasalada sideedaadka ee dugsiga dhexe iyo sidoo kale fasalada labaiyo tobnaadka ay nagu soo food leeyihiin annagoo ku guda jirno biyobaxadan haddana ardaydii dhibaatooyin badan ay gaareen iyadoo buwaagta qaar ay biyuhu ka qaadeen qaarna ayba magaalada joogin ardayda ay qaxayn waxaan codsanaynaa maadaama macalimiintii gobolka aan nahay wasaaradaha waxbarashada ee heer federaal iyo heer maamul goboleed ee hirshabeelle in markaasi imtixaanadii dib nogoola dhigo si markaasi ardayda markii ay guryahoodii dib ugu soo laabtaan hadday suuragal tahay ay u wajahaan iyagoo maskax degan iyo sidoo kale isu diyaarin badan galay laakiin hadda waxay ku jiraan xaalad barakac mana kari karaan sidaan jecelnahay ama aan rajaynayno in ay markaasi imtixaanada sidan ku wajahaan goobihii waxbarashada guud ahaanna biyaha haraqayey ardaydiina guud ahaan waxay ka mid noqdeen dadka gudaha magaalada ka qaxay ee u qaxay markaasi bannaanka waxaan ka codsanaynaa marka wasaaradaha mar kale waxbarashada ee hirshabeelle iyo sidoo kale wasaaradda federaalka maadaama imtixaanada dugsiga sare iyo dugsiga dhexe ee sideedaadka la qaadayo in ardaydu aysan kari karin dib u nogolo dhigo ama mar kale ama wakhti kale fursad naloo siiyo si ay fursad u helaan ardayda ay markaasi wax ku diyaariyaan ama ay ugu qayb qaataan aada u mahadsan yahay sidoo kale cabdisamed waxaan ugu mahad celinayaa sida wanaagsan uu barnaamijyada ku saabsan fatahaadaha dadka saameeyey iyo uu ugu qayb qaadanayo iyo sidoo kale telefishinka jubbaland waan ugu mahad celinayaa hawshan adag ay bulshada ay u hayaan magaalada beledweyne waxaa sidaa ogtiima kusoo fatahay webiga arrintaas waxay saamayn ku yeelatay habu socodkii waxbarashada ee magaalada beledweyne gebi ahaanba waxaa istaagay howlihii waxbarasho ee gobolka